This is recording number 1034, made on August 3rd, 1981. The language is Somali. This is Somali number 4. The speakers are speaker M and speaker A.
war cali hay bal war nabad weeye goormaad soomaaliya ka timid Aa, waxaan ka imid aa, sanadka hore
Een, maxaa aad uga timiday soomaaliya Aa, inaan tacliinta kordhisaan uga imid soomaaliya Ha, oo markaa dowladda ayaa ku soo dirtay haa dowladda soomaaliyeed bay soo dirtay Ha. maxaanad baranaysaa imika Aa, waxaan rabaa inaan barto juqraafi
jugraafi baad doonaysaa inaad baratid haa oo is- u c l ma jugraafi waxay leedahay een, fiican haa m- markii aan eegay ee, curriculum-kooda Hmm.
aa, waa jaamicadda ugu weyn weeyaan xagga juqraafiga Aa, khaasatan cilmigan xayawaanaadka iyo juqraafiga waa aad bay ugu weyn tahay aa,
Yeah.
fiil ee, een, qaybaha kalena Mhm.
qudhooda way ku wanaagsan tahay Ha, waxaad leedahay u c l way waxay leedahay department fiican oo oo jugraafiya haa haye iyay iyay leedahay waa maxay qaybta jugraafiga ee aad doonaysid inaad ku takhasustid aa waxaan doonayaa inaan ku takhasuso aa, aa, hortii hore waxaan jeclaa juqraafiga dhaqaaleed inaan ku takhasuso hase yeeshee markii aan halkan aan imid haye waan waan isyara bedelay aha, aa, marka waxaa laga yaabaa aha.
inaan ku takhasuso aa, aa, juqraafiga een, aa, culturalka Ah, dhaqanka iyo waxaa la dhaqanka xidhiidha iyo waxaa la xidhiidha Mm.
yaan jecelahay imisay kugu qaadanaysaa inta aad barnaamijkaagan waxbarasho dhammaynaysa
aa waxaa laga yaabaa in ay igu qaadato ilaa afar sano Ha, inay afar sano kugu qaadato haa Ha, oo markaa afartaa sano maxaad dhammaynaysaa aa digriga la yidhaahdo een, b h d p h d baad doonaysaa inaad dhammayso haa markaa maxaad ku tala jirtaa inaad qabatid s- afartaa sano ka bacdi aa waxaan rabaa inaan ka dhigo jaamicadda iyo waxa kale oon rabaa inaan aa, anigu sameeyo mugsunta een, aan wax qoraal sameeyo mugsunta Ha, markaa jaamacaddu een, waxay leedahay jugraafi bay leedahay een, waax jugraafiyeed bay leedahay taan ta taan- soomaaliya ta soomaalidu ha haa waax juqraafiyay leedahay ha marka waxaad leedahay halkaasaan anigu ka dhigi doona haa caynkaas ayaan rabaa bal ka warran noloshan maraykanka iyo california ma fiican tahay baad u malaynaysa
aa wallaahi ma xuma hay aa, ninkii rabaa inuu wax barto ha aa, wuu wuu wuu baran
hay hay
aduu ma goormaad ka timid soomaaliya anigu soomaaliya waxaan ka imid dee laba sannadood ka hor haa haa waxaanan imiday een, los angeles mhm, waxaanan dhigtaa iskuulka la yidhaaho u s c mhm, waxaan bartaa waxbarasho mhm,
oo waxay leedahay u s c iskuul fiican mhm, oo tababarka waxbarashada iyo waxaa ku shaqale mhm.
waxaanan ku rajo weynahay inaan joogo laba sannadood oo dambe Mhm.
kadibna inaan masterskayga ka qaato Aha, educationka aha, deetana aan soomaaliya ku noqdo aha.
ayaan filaya Haa. maxaad rabtaa ka bacdi inaad kolkaa qabato marka aad dhamayso waxa aan filayaa inaan eh, wasaaradda waxbarashada u shaqeeyo ood maxay ka qaban doontid waxaan noqonayaa inspector baan noqonaya kormeere kormeer
oo iskuullada dugsiyada hoose sida loo habaynayo sida barnaamijyadooda loo dejinayo sida macallimiinta loogu tababarayo umuuro noocaas la xidhiidha tababarka Haa.
macallimiinta ayaan ku howlanaan doona
Aan. wax inaad qorto ma rabtaa haddii ay ii suurtoodo waan ku dadaali doonaa ha inaan inaan inaan wax qoro laakiin waqtigayga badidiisa waxaa qaadan doona sidii aan wax u tababari lahaa ha ayaan ku rajo weynaa ha
marka iskuulkan u s c na wuxuu leeyahay barnaamij aada u fiican ha oo meelaha aan anigu een, rabo een, wuxuu aada u xoojinaya ha
marka waxaan isleeyahay haddaad labadaa sannadood dhammaysid ha ee, wax weyn baad ka faa'iidaysatay oo ha waxqabad noqon doona maarata ha
saasaan islaahay way kula noqonay meel ma- waqtigan imika aan joognaa waa samarkii ha
aa ma rabtaa inaad meelo ka- soo yaro warwareegto waddanka ka mid ha waxaan jeclahay inaan san francisco tago waxaa laii sheegay san francisco inay meel fiican tahay oo califo oo los angeles ka duwan meeshaasaan jeclaa inaan soo arko oo aan eh, hal sitimaan soo joogo oo- maxaa laguugu sheegay waxaa laygu yidhi meeshaasi waa meel aada u qurux badan waxaa layidhi een, eh, waa meel aada uga duwan los angeles ka kooban hawadeeduna way ka fiican tahay Eh, waxaanan jeclahay inaan las vegasna tagaan jeclahay meelahaasoo lagu khamaaranayn soo daawadan doonay Ah. marka haddii bisha soo socota een, september Ah, horaanteedaan jeclahay inaan laba wiil ku maqnaadon soo noqdo ah,
Een, waayo iminka hawlo yaryar oo kalaan qabanaya ah.
hawlaha yaryar markay iga dhamaadaan baan isleehay aad u farabaxdeedo marka aad tagtid ya Ah, saasaan iminka ku rajo weyna garta ha ya Een, waxaan een, ya waxaan een, waxaan anugu qudhaydu rabaa ma meelaad rabtaa jirta adigu inaad samarka tag mise iskuul baad dhigataa hadda
haddaayo iskuul baan dhigtaa Ya.
Een, waxa uu iga dhammaanayaa bishan toddobadeeda Mhm.
ayuu iga dhammaanayaa Ya.
marka waxaan rabaa inaan qudhaydu soo yaro ararko meelo kale Mhm. meelahaad rabtaa inaad soo aragtid waxaan yaro rabaa inaan soo arko een, aa, gobolkan inagu dhow Mhm.
oo la yidhaa arizona Mhm.
oo aan u malaynaya inay siro shabahaan Mhm.
aa, dhulkeennii Ha. xagga w- climateca iyo- xagga dabeecadda iyo Mhm.
waxyaabahaasi Mhm.
ay iska yara masalaan Mhm.
ayaan rabaa inaan bal soo yaro arko Haye.
oon soo indha indheeyo Mhm.
waxaan kaloon rabaa Mhm.
inaan aado aa, aa, new york Ha, new york inaad tagtaad rabtaa haa oo new york waaba kaa fogta waana qaaliya maxaad aragtay way fog tahay waa runtaa weeye Hmm.
laakiin Mhm.
waxaa laygu yidhi Ah.
galbeedka maraykanka Hmm.
iyo barigiisu Hmm.
aad bay u kala duwan yihiin Haye.
noloshoodu Mhm.
Aa, markaa bal waxaan rabaa waa maadaama ay tahay magaalo aada u weyn Hmm.
inaan soo arko nolosheeda Mhm.
iyaan iyana rabaa Mhm.
marka waxaa dee bal qaaligay doontaa iska ahaatee
Mhm.
inaan iyana soo arkaan jecelaha
Ah, tii ilaahay yidhaaha haddii ilaahay yidha markaa goormaad is leedahay tag
aa bisha soo socota Mhm.
aan ayaan rabaa aa, bilowgeyga Mhm.
inaan tago Ah.
kabacdi aan soo joogo satimaan
Haye.
aa aanan ka soo noqdo marka Mhm.
yaa markaa waxaad is leedahay imse cishaad is leedahay sitimaan keliyaad joogaysaa miya satimaan keliya ayuumaan rabaa inaan joogo Mhm.
Aan- waayo nolosheeda qaalayaa la yidhi
Haye.
marka satimaan uumaan rabaa inaan joogo Hmm.
Waa- marka waxyaabaha aad doonaysid inaad soo eegtid Hmm.
maxaa ugu weyn
waxa ugu weyn Mm.
maadaama la ii sheegay inay noloshu een, aada uga duwan tahay california Mm.
yacnii sida ay
aa jooji maxamed okay